barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan wanaagsan dhegeystayaaalkani waa washington kusoo dhowaada idaacadayda duhurnimo oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaaliyo tobanka labayo labaatanka koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaca bisha oktoobar waa lix iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya xuseen baraadan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah soomaaliya oo ay ku soo badanayaan isticmaalka tebinta tooska ah ee facebook taasi oo dhallinyarada muuqaaladu isugu gudbiso si toos ah Ee, waxaa jira dhallinyaro ka maqan dalka dibaddiisa oo ku tegay siyaabo kala duwan kuwa taariib ku gala iyo kuwa si sharci ah u jooga marka dhammaantood waxay naga codsadaan intooda badan inaan usoo sawirno balboosaaso ee horumarka ka jira haddii aan leh dhanka ganacsiga iyo annagoona soo gelina si toos oo muuqaala oo leh bal ka warran maxaa magaalada ku ogeyd maxaa iska beddelay horumarkeeda waa sidee sidoo kale waxaan idiin haynaa qaybtii ugu dambaysay ee waraysiyo aan la yeelanay jilayaal soomaali ah oo soo saara filimada Een, marka mucashiqiina wuxuu ka hadlayay anigu inaan ahay walaalkii isagana uu jecelhayo isagoo labiyo toban sano jira marka filimka gudihiisa waxaa ku jirta inay la yaab igu noqonayso Een, sababtoo ah waa anigu walaalkii ka weyna yani waxa weyaan xeerka ay saaran inuu iskuulka bixiyo yani aan ku dadaalo mustaqbalkiisa aan gaarsiiyo kadibna isagana uu meeshan iila soo istaagay jacayl baa ahayo gabadh baan rabaa in laga guuriyo sidoo kale heese kala duwan ayaa idinku haynaa barnaamijka waxaana ka mid ah
ama goobenkii ama gabaya soo tiri ama taa ku geera ama taa ku geera
codkaasi yurubgeeyana goordhow ayaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida wararka naga soo gaadhaya degmada qandale ee gobolka bari ee maamul goboleedka puntland ayaa sheegaya in halkaasi ay saaka qabsadeen maleeshiyo dadka deegaanka u sheegtay in ay ka tirsan yihiin ururka daacish wararka aanu ka helnay da- dadka magaalada qandala ayaa sheegay in maleeshiyadaas ay calan ka taageen dhisme ku yaala magaalada wax iska hor imaad ah kama dhicin magaalada mas-uuliyiinta maamulka puntland ayaa la sheegay in ay magaalada iskaga baxeen wararku waxay intaas ku darayaan in odayaasha magaaladu ay la kulmeen maleeshiyadaasi ayna u sheegeen in ay ka baxaan magaalada balse ay maleeshiyada daacish taabacsani ku adkaysteen in ay meelna u soconin maleeshiyadan waxaa hogaamiye wadaad lagu magacaabo sheekh cabdiqaadir muumin oo sannad ka hor ku dhawaaqay in uu ka baxay ururka al-shabaab uuna ku biiray daacish qandala waa magaalo istaraatiiji ah oo ku taala xeebta badda cas
mas-uuliyiinta dalka afghanistan ayaa sheegay in koox xidhiidh la leh isis ay afduubteen islamarkaana laayeen ilaa soddon qof oo shiico ah oo ku nool gobol aada u durugsan dilkan ayaa ka dhacay meel u dhow caasimadda gobolka quur taasi oo dadka dareen badan gelisay waxaana arrintan ay noqonaysaa howlgalkii ugu horreeyey ee kooxda isis ay ka fuliso deegaankaasi deegaanka dadka lagu laayay waxaa ku badan kooxaha shiicada ah
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan xiliyadan waxaa deegaanada soomaalida kusoo badanaya adeega tebinta tooska ah ee shabakadda facebook ay sanadkan soo kordhisay taas oo dhalinyaradu ay si weyn u isticmaalaan haddaba wariyaha v o ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa qaar ka mid ah dhalinyarada kala sheekaystay adeegan iyo sababaha ay u isticmaalaan
muddooyinkii ugu dambeeyey gudaha soomaaliya iyo weliba guud ahaanba caalamka waxaa aad ay dhallinyaradu u isticmaalayeen ee, facebooka taasoo ay kusoo kortay in dhallinyaradu ay si aada ay leef goobaha ay kala duwan ay ku sugan yihiin ay ka soo galaan iyagoo adeegsanaya taleefonkooda iyo weliba facebookooda Ee, boosaaso ayaa inta badan dhallinyaradu waxay aad u isticmaalaan arrintan markay iskugu yimaadaan oo kale goobaha maqaaxiyaha waxaan ku suganahay mid ka mid ah ee maqaaxiyaha magaalada boosaaso oo ay dhalinyaro badan iminka ay joogaan qaarkood ay leef ku jiraan waxaan weydiin doonaa saamaynta ee, facebooka dhalinyarada Ee, walaal magacaaga Eh, salaamu calaykum magacayga yuusuf cabdi weeye waxaan joogaa boosaaso Eh, arrintan markaan ka hadlo aragt- aragti ahaantayda Ee, marka loo eego saamaynta runtii facebooka uu ku yeeshay arrimaha dhallinyarada waa mid qof walba uu dareemi karo marka loo eego kale ee, baraha bulshada ama waxyaabaha bulshadu ay isticmaasho oo social mediaha mar walba waxaa la yidhahdaa waa seef laba af leh waxaa loo isticmaali karaa dhinaca xun iyo dhinaca wanaagsanba marka dad way jiraan si wanaagsan u isticmaala dhalinyaro kale way jiraan oo siyaabo xun u isticmaala waxaa jira dhalinyaro fara badan oo uu ka mashquuliyo shaqooyinkoodii waxaa jira kuwo kale oo ku faafiya waxyaabo aan anshax ahaan wanaagsanayn oo kale marka marka la eego sidan hadda adduunku waa hormaray ee, wax walbaahi tiknolojiyadaasunbay noqdeen oo waa la hormariyey marka facebook liveka oo kale in qofku taleefankiisa uu live ka sameeyo oo halkaas uu dhacdo toosa ama live event uu s- oo dhacdo toos oo tibin toosa uu sameeyo oo kale waxaad moodaa laftirkeeda way ku badanaysaa magaalada iyo dee waxaan kala simannahay meelaha kale ee caalamka iyo soomaalida kale siday u isticmaalaan marka eh, facebook runtii saameyn badan buu dhallinyarada ku yeeshaa eh, dhinaca anshaxa iyo waxbarashada waxyaaba badan buu ka mashquulayaa marka laakiin faa'iidana way jidhaa lagu qabo dadka sida wacan u isticmaala maxayse oran kadhaa marka ee, maadaama ka mid tahay dhallinyarada isticmaala xogagta ama ee, inta badan markaad soo gashaan leef oo kale waxyaabaha ka hadashaan oo aad tabisaan maxaa ka mid a Eh, waxyaabaha laga hadli karaa waxaa ka mid a eh, tusaale aan ka hadalno eh, in dhallinyarada ra'yigooda laga weydiiyo arrimo ay ka mid yihiin dhibaatada tahriibka oo kale oo eh, aafo ku ah dhallinyarada soomaaliyeed sidii looga wacyigelin lahaa Eh, sidoo kale waxaa waxyaabaha kale ee laga hadlo ka mid a ama ra'yiga dhallinyarada la weydiiyo arrimaha jacaylka oo kale sida maaragtay eh, waxyaabaha khaladaadka eh, ee ka dhex dhasha dadka lamaanaha ah oo kale oo dadka eh, isjecel baan uga jeedaa marka dadka kale ra'yigooda la weydiinaya bal siday u arkaan jacaylka xilligan guurkii hore iyo kii hadda iyo waxyaabo kala duwan oo dee dhallinyaradu isku mashquuliyaan marka dadkuna waxyaabaas iska jecel yihiin dadku in ra'yigooda la weydiiyo taleefon baa lagu qoraa qaybta sare kadibna dadku waxay kasoo dhiibtaan ra'yigooda ama commentiga ay kusoo cabiraan qaarna way sii sheergarayaan ama way faafiyaan si ay dhallinyarada kale u arkaan marka eh, waxyaabahaasa ugu muhiimsan dadka kalena dee hadda waad la socotaayo eh, facebook iyo iyo websaydyadiibaa meesha ka baxay wixii xogo iyo wax kasta oo soo kordhana eh, waxaa eh, dadku ay kala socdaanin facebookaas oo eh, wax walbaahi lagu soo koobay magacayga maxamed xuseen maxamed ee, waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku sugan magaalada boosaaso ee xarunta dhaqaalaha puntland ee, magacayga waa maxamed muuse maxamed ee, waxaan ku suganahay magaalada boosaaso ee, run ahaantii aalaadda facebook waxay ka mid tahay horumarada ee, dhanka internetka ah ee baraha bulshada dhallinyarada soomaaliyeed ee gaareen oo dunidaanu kala simannahay ee, waxyaabaha ugu badan oo hadda dhallinyaradu u isticmaalaan waxaa ka mid ah ee, xilliyada sportska oo kaleeto ay jiraan kuwa dalka iyo dibaddaba ee dhallinyaradu waxay aad ugu soo qoraan islamarkaana ay live ka galaan ciyaaraha halkaasi ka socda ee, markaanu fiirino magaalada boosaaso iyo magaalooyinka kale garoomo ayaa ka jira ee, kuwa macmala oo habeenkii kubadda lagu ciyaaro iyo maalintiiba oo rooga ganacsato gaar u leeyihiin ayaa jira ee, kuwa caadiya oo bannaanka ku yaalla oo waaweyn oo dadka ka dhexeeya ayaa iyaguna jira sidoo kaleeto munaasabadaha gaarka ah ee life baa laga soo galaa run ahaantii ee, ardayda ayaa aad u isticmaalaa Mm, sidoo kaleeto boosaaso waa mid ka mid a magaalooyinka ugu waaweyn soomaaliya ee marka markaanu ee, subaxii oo kaleeto soo baxan oo kaleeto magaalada waxaa ka cusub iyo bal meelaha quruxda badan iyo meelahaasaanu dadka naga maqanayaan magaalada nala joogin tusnaa marka run ahaantii waxay ka mid tahay ee, horumarka dhallinyarada boosaaso ee aad u gaarayaan waxaa kaleeto oo jira in xilliyada qaar dhallinyaradu ay iyaguna qayb ka qaataanin oo ay ee, isticmaalaan ee, in ay sawirkooda soo dhigaan oo kaleeto ama xaaladda uu xilligaasi ku sugan yahay iyo weliba wararka dheeraadka ee markaasi jira ee magaalada iyo wixii la xiriira ay aad u soo dhigaan Ee, waxaa jira dhallinyaro ka maqan dalka dibaddiisa oo ku tegay siyaabo kala duwan kuwa taariib ku gala iyo kuwa si sharci ah u jooga marka dhammaantood waxay naga codsadaan intooda badan inaan usoo sawirno bal boosaaso ee horumarka ka jira haddii aan la dhanka ganacsiga iyo annagoona soo gelina si toos oo muuqaala oo leh bal ka warran maxaa magaaladan ku ogeyd maxaa iska bedelay horumarkeeda waa sidee ee dekedaan ugeyna airportka sidoo kaleeto goobaha cusub ee magaalada oo dhallinyarada u dalxiiska tagto oo ay ka mid tahay ee, meesha la yidhaha biyo kulule iyo meelaha kale ee boosaaso loo dalxiis tago ayaanu iyagana u geynaa Een, waa runtaa yuusufow dhallinyarada haweenka waxay ka mid yihiin dadka aadka u isticmaala facebook live-ka ee, munaasibadaha aroosyada oo kale buraamburada oo kale een, munaasibadaha qalinjibinta jaamacadaha iskuulada aad bay u isticmaalaan aad bayna ugu xidhan yihiin waxaa la odhan karaa inamada iyagaa ama wiilasha hablaha iyagaaba kaga badan isticmaalidda facebooka aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf oo qaar ka mid a dhallinyarada isticmaasha tibinta tooska ah ee facebook warbixintaas intuu waraystay warbixintaasi inooga soo diray halkaad kala socoteenna waa v o a
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a washington dhalinyaro ku nool magaalada nairobi ayaa sameeya filimo kala duwan oo ay kaga hadlayaan waayaha nolosha ee bulshada haddaba ku soo dhowaada qaybtii ugu dambeysay waraysiyo aanu la yeelanay qaar ka mid a jilayaasha filimadaasi oo u waramayey wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed magacaaga isheg irisow xamdeeq liibaan maxamed deeq liibaan meeqa sanaa jirta toban iyo saddex sano maxaad u qabataa kooxdan filim jila filinkaa jishaa haye maxaa ku dooratay inaad filim eh, jishid
hobigeyga noqday waa jeceshahay haye filimada aad samaysay ma actor baa ka tahay jile miyaa ka tahay mise caawiye kale ka tahay labada dhinac labada dhinac aktar hakaa dhinac dhinac hakaa caawiya haye ilaa hadda meeqa filin ayaad eh, jishay oo aad ka qayb qaadatay toban iyo toddoba toban iyo toddoba filim haye maxaa dareemaysaa marka adiga marka filim filim aad jishay aad daawatid bulshada kalena ay kula daawanayaan adiga maxaa dareemaysaa waxaa jeclanaa me- meel mageliye waana liila daabtay haye haye olol waad mahadsan tahay khadar runtii waxaan jeclahay inaan hadda aan yani aan soo qaato ka filmada ugu dambeeyey elvi samaysay Een, markii aan ka tago kuwa comediga ama qosolka ahaa kuwa kalete laakiin qad- arrin jirta oo bulshadii ka dhex jirta taabanaysa waxaa ka mid a filinka macaashiq yar ah runtii oo ka hadlaya wiil yar oo labiyo toban sano jir ah isla markaana walaalka ka weyn u sheeganaya inuu wax jecel yahay oo rabo qofka uu jecel yahay in loo doono welibana uu meel la dego oo guursado oo yacnihii uu isan waxna baran karin wax kalena qaban karin ilaa uu qofkaas uu ka helo annagoo midaas oola dan lahayn yacnihii mataqaanaa qof dhalin yar oo mataqaanaa maanta nafsidiisa aan gaarin isku filnaansho isla markaana samaynaya inuu yani intuu in walbo kala diido inuu dhaho waa maanta reer iyo family aan samaysanaya dhibka ay keeni karta ama waxyaabaha kasoo noqon kara filinkaas ay hormuud ka ahaayeen yani maxamed deqire iyo yani yani ustaad kaafi labaduba yaan jeclahay in bal laftikooda la weydiiyo marka loo geeyo sheekadaas
haye kaafi Een, runtii mucaashiqii yaraa markii koowaad uu soo saarahaygu ii keenay een, sheekada waxay igu noqotay een, sheeko la yaab leh yacni mucaashiqii yaraa waxaan u malaynaya kow markii hore bal een, mucaashiqii yarina in lai dhiibeynayo saana uma sii yeride talo ninka mucaashiqee filimkaa la yidhahdaa macaashiq yara aha mucaashiq yaraa baa la yidhahdaa Ay.
Een, mucaashiq yaraa marka waxaa la yaab igu sii noqotay oo kale markii aan ogaaday inuu actor ka yahay amaba uu hogaaminayo maxamed deeqyare oo hadda dhinacayga taagan Een, marka mucaashiq yaraa wuxuu ka hadlayay anigu inaan ahay walaalkii isagana uu jecelhayo isagoo labiyo toban sano jira marka filimka gudihiisa waxaa ku jirta inay la yaab igu noqonayso Een, sababtoo ah waa anigu walaalkii ka weyna yani waxa weyaan xilka isaaran inaan iskuulka bixiyo yani aan ku dadaalo mustaqbalkiisa aan gaarsiiyo kadibna isagana uu meeshan iila soo istaagay jacayl baa ahayo gabadh baan rabaa in laii guuriyo haye marka runtii saasay cajiib igula noqotay gabagabadii waxaad tihiin dhalinyaro eh, soo saarta filimo kala duwan oo bulshada eh, waxtar u leh sida hadda wacyigelinta oo kale maxaa higsanaysa
walaba mahadsan tahay runtii horta waxaan higsanaynaa oo higsaan aan oegana in ka midba noo qabsanto maadaama aan maanta wax soo saari karno Een, higskan ugu weyn aan higsan waxay tahay in annagu dad soomaaliyeed ah dhaqankaanagi iyo diintaanadii iyo muuqaalkaanagi wadana ka tegin ina ka khaldin in aanu gaarno yacni inaan barnaamij annagu aan samayn ama film aan samaynay uu noqdo mid caalamiin iyo mataqaanaa meel walbaba gaara laga daawado cid walbana qaabila kuna qanacda daliila
ni annaga waxaan higsanaynaa kolley inta micnaha maadaama maanta eh, soomaaliya dhibaatooyin badan ama ka dhacay ama wax badan eh, micnaha si naga yihiin in micnaha annaga inta karaankeenna dadka qaabkan wacyigelin karna inaan wacyigelino ujeedkeennana maaha inaan lacag samayno laakiin aan wacyigelino shacabkeenna film walbana waa waa waa film wacyigelin ah marka dadkeenna waxaan aad iyo aad aan aan micnaha aan leenahay micnaha aad iyo aad umahadsan yihin mas- sababtoo ah filmaanteenna markaan gelino aad iyo aad inoogu soo mahad celiyaan marka ayagana waa islaamayna waana mahad celinaynaa aad baa umahadsantahay haye gabagabadii Een, runtii waxaan kusoo gabagabeynayaa inaan dhammaan taageerahayga taageerayaashayda aanu u sheegayno inaan usoo wadno laftirkeeda hadda filimaan badan oo diyaara ay jiraan Een, sidoo kale kuwo badan oo kalena aanu soo wadno Een, filimaantanadaas oo yacni een, ay ka kooban yihiin sida een, qosol qosol oo kale jacayl iyo wacyigelin intaba Een, runtii waxaanu u sheegaynaa mar kale iyo mar kaleba inaanan ka daalaynin in aan la madadaalino in badan iyaga
qaar ka mid ah dhalinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi ee filimada soo saarta waxaa halkaasi ay ugu waramayeen wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno codkii fanaanada yurub genyo iyo heeskeedii go-aan
ama goobinkii ama gabayo gabaya soo tiri ama taa ku geera ama taa ku geera ama goobinkii ama gabaya soo tiri ama taa ku geera ama taa ku geera guushaada noloshiyo gobonimo qof kula jecel Ah, guushaada noloshiyo gobonimo qof kula jecel gacantaada midigna hadduu caashaq kuu galay hadduu caashaq kuu galay hadduu caashaq kuu galay hadduu caashaq kuu galay guushaada noloshiyo gobonimo qof kula jecel way guushaada noloshiyo gobonimo qof kula jecel gacantaada midigna hadduu caashaq kuu galay hadduu caashaq kuu galay hadduu caashaq kuu galay hadduu caashaq kuu galay balse aanu kula garan iskumaynin adigu gaakixi kalgacalko oanqaada kugu filan waygaagixi kalgacalko go'an qaada kugu filan balse aanu kula garan iskumaynin adigu gaagixi kalgacalko go'an qaada kugu filan haa gaagixi kalgacalko go'an qaada kugu filan ama go'a ka hoos ooye ama gaar iskula show ama gocasha soo reen ama gocasha soo reen ama go'a ka hoos ooye ama gaar iskula show ama gocasha soo reen ama gocasha soo reen gogosha isku hiiftay niyad godolka diidiyo Ha, gogosha isku hiiftay niyad godolka diidiyo qalbi aanad weli gelin hadduu caashaq kuu galay hadduu caashaq kuu galay ducaasha kuu galay gogosho isku hiiftay niyad godolka diidiyo way gogosho isku hiiftay niyad godolka diidiyo qalbi aanad weli gelin adducaasha kuu galay adducaasha kuu galay haddu caashaq kuu galay haddu caashaq kuu galay balse aanu kula garan iskumaynin adigu gaagixi kalgacalko go'aan qaada kugu filan gaagixi kalgacalko go'aan qaada kugu filan balse aanu kula garan iskumaynin adigu gaagixi codkaas yurubgeeyo haddaynu intaas kaga nimaadno haatan ah, nuur xasan nuur bukhaari ayaa wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca cayaaraha inoo haya
haddii aan ku bilowno dalka ingiriiska waxaa xalay ka dhacay ciyaaro ka tirsan koobka kubadda cagta ee e f l kooxaha qaar ayaa u soo gudbay wareegga kuwartar finalka halka qaarna ay hareen laba gool oo uu u saxiixay ciyaaryahan daniel sturij ayay liverpool kaga adkaatay kooxda tottenham taasoo u suuro gelisay inay gaarto rubucdhammaadka tartankan goolka keliya ee tottenham ka dhalisay ciyaartii xalay waxaa rigoore ugu dheliyey ciyaaryahan vincent jensen waxaa sidoo kale kooxaha soo baxay ka mid ah arsenaal oo laba gool iyo eber uga awood sheegatay kooxda reading labada gool ee ay arsenaal ku badisay waxaa u dhaliyey ciyaaryahan alex oxlade chamberlain wuxuuna ahaa kulankii saddex iyo tobanaad oo aanan arsenaal laga badin xilli ciyaareedkan ciyaaraha kale ee tartanka e f l ee xalay dhacayna kooxda bristol city waxaa gurigeeda ku garaacday hall city oo kaga adkaatay laba gool iyo gool leeds united waxay rigoorayaal saddex gool iyo laba gool uga badisay kooxda norwich city kadib markii daqiiqadihii ciyaarta loogu talagalay ay ku kala bixi waayeen barbardhac laba gool iyo laba gool ah newcastlena waxay lix gool iyo eber ku xaaqday kooxda briston kulamo kale oo ka tirsan tartankan ayaa caawa dhici doona southampton waxay la ballansan tahay kooxda sunderland chelsea waxay bouqan doontaa garoonka kooxda westham kulanka ugu xiisaha badanna wuxuu caawa dhex mari doonaa kooxaha isku magaalada ah ee manchester united iyo manchester city dhinaca horyaalka seriya aada talyaaniga haddii aan eegno kooxda a c milan ayaa seegtay fursad ay ku qaban lahayd hoggaanka horyaalka talyaaniga kadib markii ay jab weyn kala kulantay xalay kooxda jenowa oo ku garaacday saddex gool iyo eber jenowa waxaa goolasha u kala dhaliyay ciyaaryahanada nicola ninkobich iyo leonardo bavoletti goolka saddexaadna waxaa shabaqiisa ku leexiyey laacibka qadka dhexe ee kooxda milan yurey kujka milan oo qaybtii dambe ee ciyaarta ku ciyaaraysay toban laacib kadib markii kaarkacas loo taagay daafacooda gabriel baletta ayaa ka war dhowri doonta natiijada kulamada kooxaha yuventus iyo roma yuventus waxay garoonkeeda kula ciyaari doontaa caawa kooxda samdoriya romana waxay aadi doontaa kooxda saswolo inter oo uu xaalku ku xun yahay kadib markii laga badiyey saddexdii kulan ee ugu dambeysay ayaa waxa ay magaalada milaano ku martagelin doontaa caawa kooxda torino ugu dambayntiina carlos alberto oo ka mid ahaa halyeeyadii kubadda cagta ee soo maray dalka baraaziil ayaa shalay ku geeriyooday magaalada rio de janeiro ee dalka baraaziil carlos alberto wuxuu ahaa kabtankii xulka baraaziil u qaaday koobkii adduunka ee sannaddii kunsagaaboqoiyotoddobaatankii intii uu ku jiray xirfaddiisa kubadda cagta carlos alberto wuxuu xulka baraaziil u saftay saddex iyo konton jeer sidoo kale wuxuu afar boqol oo kulan ugu ciyaaray kooxaha kubadda cagta ee kale ah fluminensi iyo santos wuxuu kale oo uu tababaro u soo naqday ilaa iyo saddex iyo toban naadi iyo xulal badan oo ay ka mid yihiin xulalka kubadda cagta cumaan iyo azarbaijan dhegaystayaal xubintii ciyaaraha intaa ha inoo joogto
aad ayuu mahadsan yahay nuur bukhaari oo nala socodsiinaya wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha halkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga e v o a haatanna aynu ku wada nasanno heeskii baarliin iyo codkii fanaanka cabdulqaadir jubba
codkaasi cabdiqaadir jubba wuxuu gebagabo yahay idaacaddayadii duhurnimo xuseen biraadan iyaanoo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinayey tan iyo intayn afarta dib u kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
Marlene.